alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira kitaabkii ictiqaadu a'immati alxadiid lilismaaciili ayaynu ku soo jiray abu bakr ismaaciili waxa uu sheegay raximah ullah isagoo ka warramaaya ictiqaadu ahli sunnati waljamaca inay arkayaan oo ictiqaadsan yihiin kooxda baaqiyada ah ee imaamka muslimka ah ku baxda ninka madaxda ah ee muslimka ah ee cadliga ah ku baxda in lala dagaalamayo ilaa ay ka soo noqonayaan yacni baqyigoodaas alfi'a albaaqiya maxaa la yidhahdaa fi'ada baaqiyada ahi baqyigu waa xadgudubka weeyi waxaana loo jeedaa fi'ada baaqiyada ah qolada imaamkii cadliga ahayd ku baxday ee taacadiisii ka baxday ee la dagaalamaysa ayaa la yidhahdaa fi'a baaqiya waxaa laga qaatay qur'aankaa laga qaatay wa in taa'ifataani min almu'miniina qatataluu fa aslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhra faqatiluu alatii tabqii xata tafii'a ila amri illah marka baqyigii waxaa lagu sheegay aayaddaa lagu sheegay waxaa laga tilmaamayaa in taacadii ay ka baxeen oo samcigii iyo taacadii imaamkii aynay siinayn oo inay u hoggaansamaan xukunkii yacni lama imanayaan cidday ku baxeenna waa imaam cadli ah imaam cadli ah weeye haddii la xaqiijin karayo dagaalka lala dagaalamayo in lagu soo celiyo taacada waxay noqonaysaa ta la rabay noqonaysaa in lala dagaalamo faqaatilu latii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaa amri illahna waxaa loo jeedaa xukunka ilaahay ilaa ay u soo noqonayaan taasaa laga tilmaamaya dagaalka lala dagaalamayana waxaa loo jeedaa imaamku inuu la dagaalamo iyo jamaacada muslimiinta uu hoggaaminayo waa haddii dagaal dhibaato ka badani aynay ka dhalanaynini oo taacada lagu soo celin karo iyo xukunka ilaahay inay u soo noqdaan la samayn karo iyadoo mafsado ka badani aynay ka dhalan waayo ujeeddada looga jeedaa dagaalkaas waxay tahay xataa tafii'a ilaa amriillaah ilaa amarka ilaahay iyo xukunka ilaahay ay u soo noqonayso marka cidda lagu baxay hadday tahay cid gaalo ah fi'adu baaqiyo noqon mayso haddii ninka madaxdii gaaloobo cidda ku baxday ma noqonayso fi'a baaqiya waa inuu yahay cid markaa muslima ila qofka muslimka ah ee madaxda abaa taaca leh samciyo taaco yeelanaya in la maqlo la ateeco oo wixii aan dembi ahayn lagu ateeco dembi cidnaba laguma ateeco wixii dembiya cidnaba lagu raaci maayo haddii aan la xaqiijin karayn dagaalka caynkaasa oo dhiigguun inuu daataa ay ka imanayso laakiin aan la awoodi karayn taacada iyo xukunka in lagu soo celiyo wuxuu noqonayaa dagaalkaasi markaa mamnuuc midaan la oggolayn buu noqonaya masalan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam taqtuluka yaa cammaar alfi'atu albaaqiya cammaarow waxaa ku dili doonta cammaar ibnu yaasir saxaabigii la odhan jiray wuxuu nebigu sii sheegay qole baaqiye oo xadgudubtay inay dili doonto saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam cid ka mida markii dhexdooda khilaaf ka dhacay khilaafkaasina wakhtiyada qaarkood uu gaadhay dagaal uu gaadhay inta awal iyo ijtihaad dhexdooda ay ku dagaalamaan cammaar wuxuu ku jiray safka cali cali buu la safnaa oo xaggiisa yacni dhinaciisa ayuu ka soo jiiyey waxaa dilay kooxdii cali ka soo hor jeedda ee la dagaalamaysay cid ka mida ayaa cammaar dishay asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam qaar ka midii markii hore dagaalka may gelin sida khusaymatu bnu thaabit ilaa cammaar la dilay way ka gaabsadeen markii hore dagaalka qaarkood markii cammaar la dilay waxay yidhaahdeen fi'adii baaqiyada ahayd hadday noo caddaatay maadaamuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taqtulka yaa cammaar alfi'atu albaaqiya khusaymat bnu thaabit markaasuu dagaal ka galay oo safka cali uu soo raacay oo la soo dagaal galay asxaabta majoratigooduna dagaalkaa kamay qayb gelin labada saf midnaba culammada qaarkood warkay yidhaahdaan jamaahiirta saxaabadu dagaalkaa way ka qayb galeen odhanaya nadar baa ku sugan culammada qaarkood ayaa arrinkaas tilmaamay inaanay sax ahayn shaykhulislaam ibnu taymiya aad wuxuu ugu nuxnuxsaday saxaabada cadadka ka qayb galay dagaalkaas inuu ahaa cadad yar oo kooban asaxaab badani markaa waa noolay saxaabada ka qayb gashay boqol ma gaadhayn buu yidhi bal soddon ma gaadhayn buu yidhi waxaanu taa u keenay riwaayaadka qaarkood uu ka deliishanaayo oo uu yidhi waa saxiix oo markaa sidaas yadaa tilmaamaayo marka warka ku saabsan jamaahiirtii saxaabada ka qayb gashay nadar saasuu ugu sugan yahay ee jumhuurka saxaabadu waa ka tawaqufeen oo labada daraf midnaba lamay soo dagaalgelin ee dagaalka waa ka gaabsadeen marka waxaa khayr badnayd oo wanaagsanayd dagaalkaasi inaanu dhicin dagaalkaa saxaabada ka dhex dhacay ee taabiciinta ee cali iyo mucaawiya ay kala hoggaaminayeen inaanu dhicin baa khayrku ku jiray nebiguna calayhi salaatu wasalaam dagaalkaa ma ammaanin ee sulxigii buu ammaanay xasana bnu caliy oo ina cali ahaa faatima binti rasuulna ay dhashay calayhi asalaatu wassalaam ayaa nebigu wuxuu ka yidhi ina bnii hada sayidun walacalla allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin xadiiska saxiixa inankayga kan ahi xasan bnu caliy buu sheegaya wuxuu nebigu inankiisii ugu magacaabayaa oo ugu sheegaya inuu inankiisii yahay maadaama inantiisu dhashay sidaasuu u yidhi inankaygan ina bnii haada sayidun inankayga kan ah waa xasan ibnu caliy weeyaanoo faatima dhashaye sayidun mid mudanoo sayida weeyi walacalla allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaan rajaynayaa in ilaahay ku islaaxiyo o ku hagaajiyo laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mida dhexdooda inuu ku islaaxiyo sababtiisa ayaan rajaynayaa ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka sulxigii baa nebigu ammaanay caliy bnu abi taalib markii la dilay oo ninkii khayrlaawaha ahaa ee cabdiraxmaan ibnu muljam la odhan jiray aljamahu allahu binnaar ee khaarijiga ahaa markuu dilay xukunkii waxa qabtay oo taladii la wareegay xasan ibnu caliy ayaa wuxuu noqday imaam oo booskii cali ayuu istaagay baycadana la siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay ninka cali dili doonaa inuu yahay sharu alaakhiriin yacnii dadka dambe kii ugu sharka badnaa inuu yahay ayaa nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam xadiiskaana culammada qaarkood baa quweeyey sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culamada quwaysay buu ka mid yahay xasan ibnu caliy markuu imaam noqday majoritigii muslimiintuna xukunka xasan ibnu caliyna ay hoos yimaadeen wuu tanaasulay dagaalkii inuu sii socdo dhiigga muslimiintuna sii daato ma doonin wuxuu doortay in dhiigga muslimiinta la kala badbaadiyo oo isagu jagada ka dego oo mar haddaan mucaawiya xagga kale aanu talada ka degayn oo arrinka isaga aan loo wada dhiibayn isagu hawshaa inaanu sii wadin ee isagu tanaasulo oo xilka ka tago oo ku wada wareejiyo oo muslimiinta mid laga yeelo isaguna uu doorto maa cinda allaah waxa ilaahay agtiisa ah uu doorto oo jagadan uu ka tago sidii buu sameeyey sidii baa marka waxa weeye uu jagadii uga degay oo isu casilay oo markaa ugu wareejiyey amarkii mucaawiye ugu wareejiyey muslimiintii markaasay midoobeen oo isku mid noqdeen amarka mucaawiyena dhammaantood ay hoos tageen waxaa loo bixiyey sannaddii koob iyo afartanaad caama aljamaaca sannaddii jamaacadii ijtimaaciiyo kulanka islaaxa uu nebigu ammaanaya waa taa walacalla allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin dagaalkii ammaan nebigu kama sheegin laakiin islaaxii buu ammaan ka sheegay sayid inuu yahay xasanna uu ku sheegay ta kale dagaalkii dhammaan ciddii ka qayb gashay way isku wada ciilkaambiyeen qaarkood waaba ka baxeenoo waxaa ka mid ahaa zubayr safka kale isagoo ku soo jira ayaa cali la hadlay oo halkaa kala hadlay calina ilmaabti rumay ahaayeen wuxuu ahaa ina safiya cabdilmutalib buu ahaa safiya dhashay zubayr laba walaalaa kala dhalay cali bnu abi taalib iyo zubayr ibnu cawaam waxbuu xasuusiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi sida axaadiista qaar lagu soo wariyey culammada qaarkoodna ay quweeyeen sheekh albaani baa quweynaya kollay xadiiska sixadiisa waa laysku khilaafsan yahay laakiin sheekh albaani wuxuu ku saxiixinayaa oo ku quweynayaa saxiixadiisa laakiin bacdu ahlicilmi oo sixadiisa ka hadlaa waa jiraan latuqaatilunna lahu wa anta daalimun lahu sidaas ayuu markaa xasuusiyey miyaanu sidaa nebigu kugu odhan wuu xasuustay markii hore waa ilowsanaa muu xasuusnayn dabeedna safkii waa ka baxay wuu iska tegey meel cidla ah oo waadi sibaac la yidhaahdo geed ka miduu iska seexday isagoo geedkii hurda ayaa ninkii la odhan jiray ibnu jurmuus uu ugu yimid oo ku soo maray wuu gartay dabeedna markaasuu isagoo hurduu dilay sidaas ayay ku dhacday waa tii zawjatu azubayr ay markaa gabayga tirinaysaa ay lahayd shullat yamiinuka in qatalta la muslima xallat calayka cuquubat lmutacamidi gacantu ku qallashaye muslim baa dishay xallat calayka cuquubat lmutacamidi waxaa kugu waajibtay qofka markaa badrheer wax u dila ciqaabtiisii baa kugu waajibtay gabay baydkaasi ka mid yahay bay tiris calaa kulli xaal dhammaan saxaabadii ka qayb gashay hadday cali tahay iyo hadday xasan tahay iyo hadday markaa waxa weeye talxa tahay iyo hadday mucaawiye tahay iyo hadday khayrkood tahay kulligood way isku cilkaambiyeen riwaayaad badanoo saxiixa soo arooray oo qaarkood ay sheegayaan cali wuxuu jeclaystay dagaalkaa labaatan sano ka hor inuu dhiman lahaa oo aanu dagaalkaa ka qaybgelin wakadalika markaysagaa talxa iyo xasan iyo khayrkoodba dhammaan way isku wada ciilkaambiyeen waxayna jeclaysteen inaanu dagaalkaasi dhicin dadkii ahlu fitnaha baana ka qayb qaatay siduu u dhici lahaa dadkii cuhmaan soo dilay cuhmaan ibnu cafaan ayaa ciidamadan soo galay markaasaa qaarkood baa markaa dagaalka bilaabay si aan sulxi u dhicin oo iyaga loo qaqaban ilaa haddii heshiis dhaco markiiba isku mid la noqdo waxay ka baqeen in la yidhaahdo ciddii cusmaan dishay ha la qaqabto oo xukunka ha la soo hortaago si aan taasi u dhicin ayay ku tallaabsadeen inay dagaalka bilaabaan iyagaan ogayn siduu dagaalku ku bilaabmay oo qolo weliba ay moodayso in qolada kale dagaalka ku bilowday sidaasaa dagaalkii ku dhacay saxaabada labada qolo qolana may doonin inay dagaalka bilowdo ijtihaadka iyo ta'awulkaasaanu ku dhacay saxaabada ka tawaquftay dagaalka way fara badnaayeen jamaahiirtiinay ahaayeenna waa tii aynu soo sheegnay innagoo ka soo naqlinayna ibnu taymiya inuu sidaa yidhi manaha hadal uu iska yidhi ee riwaayaad saxiixa ayuu u keenay oo uu yidhi riwaayaadkaasaa caddaynaya oo uu leeyahay marka waxa weeye markaa waa saxiixatulasaniid riwaayaadkaas ay caddaynaya markii dambena mid ay dagaalkii ku faraxsanaayeen ma aha qoladii ka qayb gashay sacdi ibnu abi waqaas oo la garanaayo siduu jihaadada ku ahaa oo uu yahay kii ugu horreeye leeb u gana jihaad u gana kama qaybgelin dagaalkaas adillo badanoo ammaanaysaana ay soo aroortay ya bal nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irmi fidaaka abii wa ummii gan oo ku rid aabbaha iyo hooyaday baan kugu furanayaa waa ictisaalay waa ka fogaaday cali berigii dambe waa majeertay wuxuu yidhi arrinkaad qaadatay oo ah dagaalkaa inaad ka fogaato yaa haddii waxa weeye markaa uu khayr ahaa khayrkiisu aad buu weyn yahay yacni aad buu majeertay maxamed ibnu maslama oo nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taduruka fitna fitna waxba ku yeeli mayso dagaalkaa waa ka fogaado waa ictisaalay meel cidla'a buu degay dabeedna wuxuu uhi magaalooyinkiinna mid ka mida ma degaayo ilaa fitnadaasi fayd mayso jees cidla'a buu noqdo meel gaara deggan shahaadaanu nebiga ka haystaa odhanaysaa laa taduruka fitna maxamedow fitna waxba ku yeeli mayso adiga fitno waxba ku yeeli mayso saxaabo badan baa sidaa uga fogaaday oo uga dheeraaday ishkaalka odhanaya maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay taqtuluka yaa cammaaru alfi'atu albaaqiya ilaahayna uu amray fain baqat ixdaahumaa cala alukhra faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah fi'ada baaqiyada in lala diro ilaa xukunka ilaahay iyo amarka ilaahay ay u soo noqonayso maxay saxaabadaa badankoodu maxaa badankaa saxaabadu iyo jamaahiirta saxaabadu ay uga dheeraadeen oo uga fogaadeen oo gacmaha uga laabteen ilaa baaqyada in lala diriraa ilaahay amree faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah waxaa ka jawaabaya shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa diriritaanka lala dirirayo oo lala dagaalamayo fi'ada baaqiyada ahi ujeeddada laga leeyahay ma aha in la laayo ujeeddada laga leeyahay waa in xukunka ilaahay iyo amarka ilaahay loo soo celiyo ujeeddada laga leeyahay maadaama ay sidaas tahay gaayadaa markaan la xaqiijin karaynin oo aan la awoodi karayn in la xaqiijiyo gaayadaasoo la gaadho oo xukunka ilaahay in loo soo celiya aynay suuroobi karayn awood aan loo lahayn loogu soo celiyo oo raciyadda lagaga dhigo xaalka caynkaasa dagaalkaasi ma noqonayo mid la amray laa amra iijaabin walaa amra istixbaab dagaalka la amray waa dagaal gaayadaa xaqiijin karaya laakiin haddii markaa dagaalku aanu ghaayada xaqiijin karayn oo dagaal waa la awoodi karaa laakiin amarka ilaahay iyo xukunka ilaahay in loo soo celiyo lama kari karo xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa dagaalku mid mamnuucah mid la amrayna noqon maayo amar waajibin ah iyo amar sunnayna midnaba mid la amray noqon maayo wuxuu noqonayaa fitna saas aawadeed wuxuu yihi dagaalkaasi wuxuu fitno u noqday shardigaa qudrada inaan la haynin qudro lagu xaqiijiyo ghaayada looga jeedo dagaalka waayo dagaalku maqsuudun lidaatihi maaha waa maqsuudun lighayrih isaga laf ahaantiisa lama rabo daatadiisa aawadii looma rabo dhiiggu inuu shalalxeeyo qubto uun muraadku ma aha ee waxaa looga gol leeyahay looga jeedaa waxay tahay xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaa amarka ilaahay iyo xukunka ilaahay ay u soo noqonayso la dagaallamo la dirira dee haddaan looba soo celin karaynin oo taa aan lagu xaqiijin karin dagaal maslaxadu kuma jirto dagaalka in la sameeyo dagaalkaasina wuxuu noqonayaa markaa mafsada iyo dhibaato noqonaya aan maslaxa ku jirin waayo qulubtii inay ku sii kala fogaato nacaybkii sii bato colaaddii sii badato xiqdi iyo colaad laysu sii qaado dhiiggii muslimiintu markaa waxaan uu daato cududoodii ay daciifto awooddoodii ay yaraato yacni halkii la joogayna aan la dhaafin oo xukun loo soo celinaya aynay jirin iyo amar iyo taaco la soo gelinayaa baa meesha ka imanaysa hadday kala qaybsanaani jirtay markii dagaalku dhacay dabadeedna sidii baa kala qaybsanaantii u jirtay lama dhaafin halkii reer shaam taacada cali may soo gelin amarka cali iyo taacada cali iyo xukunka cali may soo hoosgelin dagaalkiina laguma xaqiijin iyadoo uu sanawaad socday in amarka iyo xukunka cali loo soo celiyo isagoo cali markaa ahaa cidda arlada korkeeda ku sugan shakhsigii ugu fadliga badnaa ee shahaadadana nebiga ka haystay calayhi salaatu wasalaam intee fadaa'il u soo aroortay cali iyadoo uu markaa cali arlada korkeeda joogaa nebigu ugu bushaareeyey jannada inuu gelayo ahlu janno yahay wa caliyun fi ljanna alcasharatu almubasharuuna biljanna ku jira safka kale waxaa soo galay laba ka mida alcasharatu almubasharuuna biljanna oo talxa iyo zubayr iyaguna tobankay ka mid ahaayeen jannada loogu bushaareeyey safka kaleyna iyagu soo galeen cali nebigu wuxuu ka sheegay fadaa'il fara badan oo inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi la uctiyanna araayata rajulan yuxibu allaha warasuulah wa yuxibuhu allahu warasuuluh maalintii khaybar calanka waxaan u dhiibi doonaa nin allah iyo rasuulkiisa jecel allah iyo rasuulkiisuna jecel yihiin cali buu noqda cali nebigu wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yuxibuka ilaa mu'min walaa yubqiduka ilaa munaafiq kuma jeclaado muumin mooyaane ruux kale kumana naco munaafiq mooyaane ruux kale cali nebigu wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa hayra an laa nebiya bacdii miyaanad cali ow ka raalli noqonayn maqaamkii haaruun muuse ka joogoo kale inaad iga joogto ku sugnaato yaa laakiin waxaad kaga beddelan tahay oo aanad kala mid ahayn haaruun nebi buu ahaa adiguse nebi ma tihin bimacnaa sida haaruun khaliifo uga noqday muuse uga noqday khaliifo markii waxa weeye muuse markaa uu tago tuuru saynaa qabtay uu markaa ku siisimo khaliifo ah uu uga noqday inaad madiine khaliife iga noqoto waxaad kala mid tahay haaruun baad kala mid tahay ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fadaa'il badan baa u saaray haddana maca dalik maca kulli hadihi alfadaa'il waxay noqotay inaanu awoodi karin muslimiinta inuu xukunkiisa ku mideeyo inaanu kari karin waayo muslimiinta kala qaybsamaan oo noqdaan laba qaybood ay kala noqdaan dagaalkiina wuxuu sii fogeeyey isku xidhnaanshihii muslimiintu isku xidhnaayeen buu sii kala kaxeeyey oo tafaraaruqii baa ku sii batay iyo markaa kala qaybsanaantii dhiigag badanna waa ku daateen haddana wax tallaabo ah oo hore loo qaaday ma dhicin mar hadday caynkaa tahay waa mafsada ayuu noqonayaa dagaal kasta oo marka waxa weeye muslimiinta dhexdooda ka dhaca oo mafsadadiisu maslaxadiisa ka badan tahay walow fi'a baaqiyaaba ha lala diriraye wuxuu noqonayaa qitaalu fitna ayuu noqonaya sidaasuu taqriiriya sheikhulislaam ibnu taymiya aadna mas'alada noocaasa uu u sharxay khulaasadii hadalkiisu saasay ahay asalku waxay tahay muslimiintu dhammaantood inay imaam keliya iyo madax keliya wada yeeshaan carab iyo cajamba waajibku marka hore waa sidaas markii horena sidaasay ahaan jirtay rasuulku markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam muslimiintoo dhan isagaa u talinaayo markuu rasuulku geeriyooday dabadeed muslimiintoo dhan abuubakar baa u talinaayey markii abuubakar geeriyooday dabadeed muslimiintoo dhan cumar baa u talinayey xukunka islaamkuna weliba waa faafay oo dee dhul badan ayaa la qabsaday wakhtigii cumar waxaa la qabsaday xaggaa ilaa iyo masar xaggaa ilaa iyo shaam xaggaa waxaa la qabsaday ilaa iyo yacni markaysa markaa eeraan iyo dhulka ka dambaysa waxaa la furtay ciraaq wakhtigii markaa cumar eeraan iyo waxa ka dambeeyaa la furtay boqortooyadii kisra waa tii marka waxaa weeye la jebiyey oo taajajkoodii lasoo qaatay wakhtigii cumar marka xukunka islaamku waa taf ballaadhnaa reer yeman waxay islaameen iyo carabta badankooduba wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay islaameen waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reer yeman u diraayey mucaad ibnu jabal uu diraayey waxaasoo dhula khulafaa uraashidiinkii abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyagaa amarkoodu ku wada fulayey yacnii imaamkaasoo keliyana u wada talinayay beledada kale barasaa baa joogay hadday masar tahay barasaa baa joogay hadday shaam tahay barasaa baa joogay hadday ciraaq tahay hadday yeman tahay meel walba barasa baa joogay laakiin amarku dhammaan wuxuu wada hoos imanayay khaliifada imaamka muslimiinta abuu hoos imanayay kala qaybsankii ugu horreeyey wuxuu dhacay wakhtiga cali markii horena talada laguma qabsan cali waxaa shaam ka barasaab ahaa mucaawiye oo ay qaraabo ahaayeen cuhmaan ibnu cafaan markii cali lala baayactamay talada iyo maamulka kumuu haysan mucaawiya cali laakiin shardi buu dhigtay markii ay ula muuqatay sax ula muuqatay laakiin sawaabkuu ahaa sida cali shardigu dhigtay waxay ahayd daacada waa bixinayaayo baycada waa kula gelayaaye horta marka ugu horraysa dadkii cusmaan dilay wax ka qabo oo iyagii qaqaboo xukunka ku fuli haddaad sidaa yeesho diyaar baanu nahay taxta amrik amarkaaga noo simana calina wuxuu ku yidhi marka hore taacada iyo baycada dhiib waxbaynu ka qaban doonnaa markaas calina waxay ula muuqatay iyadoo dadkii kale tafaraaruqsan yihiin nimankani waa niman awood leh oo isa soo bahaystay oo ciidan ah maaha qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo toban toonna maaha waa kooxo badanoo hubaysan haddii dadkii oo tafaraaruqsan la is yidhahdo wax ka qabtaa fitnadu armay ka sii badataa oo dhibaato ka badani ay ka timaadaa wuxuu idhi daacadiyo baycada bixi kadib baynu xukunka taagayna wax ka qabanayna maya buu idhi ilaa aad markaysaga nimankaa wax ka qabato oo aad xukunka ku fuliso bayco aanu dhiibaynaa ma jirto sidaasaa arrinku ku ribbaday xaaladdu waxay ku ribbatay taasay noqotay markii dambe dagaalladii baa dhacay waagii dambe waxay noqotay reer shaam oo dhammi xukunka mucaawiye inay hoos tagaan oo isagiina halkaa amiir ka noqdo madax laakiin markii hore talada kumuu haysan ee shardigaasu dhiganayay reer shaamna dee waa way kaceen maxaa lagu kiciyey cusmaan markii la dilay dilkiisu si kadisaa kuma dhicin maalmaa isweer laga hayey oo lahaa xukunka ka deg oo koox hubaysani ay isweer ka haysa dadka qaar waxaa loogu sawiroo la yidhi lama daaficina waa lagu daawaday markii la dilayna raggii dilay ciidankay ka mid noqdeen ciidankii cali daba joogay bay dhex galeen marka dadka qaarkood dee waxaa loogu sawiray war mar arrinka keliba kumay ahayn yacni dadkii marka waxaa weeye caammada ahaa qaar baa si kale u qaatay in la daafici waayana cusmaan isaga ayaa doortay inaan la daaficin oo cali markii la weydiiyo lagu yihi cusmaan maxaa u daafici weydeen markii isweerka laga hayee la doonaayey in la dilo maxaa uga daafici weydeen wuxuu yidhi isagaa noo diiday inaannu daafacno waxa uu yidhi man salla sayfahu falaysa minii kii seeftiisa siibaa aniga igama mid ahaa daacadaydi waa ka baxay markuu gartay in la dilaayo wuxuu sii dhiig kale muslimiinta dhiiggooda cidaad galaafatay inay jirin keligaa baa fudud wuxuu ku camalfalayey fakun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil addoonka ilaahay ee la dilo noqo addoonka ilaahayee wax dilaha noqon nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dagaalku muslimiin dhexdooda yahay waxaa u bannaan qofka marka aynay weliba fitna aynay ka dhalanayn mafsado ka badani naftiisa inuu daafaca waa u bannaan tahay isagoo shuruuddii difaaca raacaya shuruud gaaraanu leeyihi haddii shuruuddaa laga tallaabo waxay noqonaysaa inan markaa waxa weeye difaacii sharciga ahaa laga xadgudbay inay noqonayso ha la kala dulmi batee laba daallim baa markaa la noqonaya laakiin shuruuddii difaaca hadduu ku joogo qofku xaalka noocaasa isagu dembi kuma qabo naftiisa uu daafacayo yacnii dembi kuma qabo waxaase kale ka fadli badan waxaa kale oo laakiin ka fadli badan taasi ha u bannaanaatee hadduu dagaalku muslimiin dhexdooda yahay inaanu naftiisaba daaficin ee isaga ha la dilo oo dembiga ha la qaatee isagu aanu waxba dilin oo uu dhiig markaa ka badbaado sidii labadii ilmo aadame isdilay ee qur'aanka ilaahay qisadooda ku sheegay muxuu yidhi lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak walaalow haddaad gacantaada igu soo fidiso si aad ii disho anigu gacantayda kugu soo fidin maayo si aan kuu dilo allah baan ka baqaya waxaanan doonayaa dembigaygiiyo dembigaagaba in adigu la noqoto ilahay baa qur'aan ku sheegay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fakun ka khayri bnay aadama waxaad noqotaa bimacnaa dagaalku markuu muslimiin dhexdooda yahay labadii ilmo aadam kii khayrka badnaayoo kale la mid noqo yacani afdalku markaa waa maxay waa inaynu isdaaficin waa markay muslimiin dhexdooda tahay xadiiska kale muxuu sheegayaa fakun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil addoonka ilaahaye la dilo noqo addoonka ilahaye wax dilaha noqon cusmaan taasuu ku camal faloo naftiisana ma daaficin in la daafacana ma oggolaan ya waa kaa cali ku yidhaah kii seeftiisa siibaa igama mid ahee dayru iga yahay abu hurayra u yimi isagoo seeftiisa sita kooxdii khawaarijta ahayd ee ahlu fitnaha ahayd ee qowlaysatada ahayd ee isweerka ka hayay ayuu yidhi ii sii daaya aanu gale qof qofka iyo waxa yar waa usii daynayeen dankamay gelin way u sii daayeen waa u gala abu hurayra wuxuu ku yidhi cusmaan daaba darbu maanta garaac baa wanaagsanaaday inaan kula dhinto ku daafacaan doonaya wuxuu ku yidhi cusmaan ma waxaad doonaysaa naftaada iyo dadkao dhanba inaad laysa miyaad doonaysaa markaasuu yidhi maya orda haddaba gurigaaga qaba waxba hay daaficin cusmaan ibnu cafaan sida la garanayo taajir buu ahaan jiray waa kii ciidankii jaysh alcusra keligii diyaariyey ee nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam maa darra cusmaana maa camila bacda alyowm cusmaan waxba yeeli mayso maanta dabadeed wuxuu sameeyaa wax allo waxay yeelaysaa ma jirto khayrku maanta la yimi taajir buu ahaa afar boqoloo addoon buu lahaa addoommadiibaa hubka gurtay inay dagaallamaan bay dooneen yagiina wuxuu ku yidhi man alqaa silaaxahu fa huwa xurun kii hubkiisa tuuraa waa xor haddaba afar boqol addoon waa ciidan iska dhan kii hubkiisa tuuraa waa xor buu yidhi addoomadiina marka lagu yidhi addoonnimadu waxay aa ku sugnaanaysaan markaa hubkiinna haysataan haddaad hubka qubtaanna xor baa noqonaysa iyaguna hubkii bay daadiyeen qof muslim oo kale dhiiggiisa inaanu sabab u noqin buu doonay qof muslim oo kale dhiiggiisa inaanu sabab u noqon sida khayrka badanna uu isagu doorto oo sabro ayuu markaa doonay iyaday u bannaanayd naftiisa inuu daafaco ay u bannaanayd laakiin haddaynay muslimiin dhexdooda ahayna cidda kula dagaalamaysa ay gaalo tahay xukunku sidaa waa ka duwan yihi waxay ku saabsantahay taasi muslimiin dhexdood markay ta aan u soo noqonno mawduuca qitaalkaas ama dagaalka wakhtigii saxaabada dhacay saasuu ahaa qitaalu buqaa axkaamta buqaaddana laga qaata ciidankii ka soo hor jeeday markuu ka ilroonaaday cali wuxuu iclaamiye oo yidhi qof cararay ha eryanina qof dhaawacmay ha dhaawac tirina qofaa qabataan ha dilina waxay culammadu ka qaataan axkaamta buqaadday ka qaataan buqaadda waxaa la rabaa in markaa la jebiye uun xooggooda iyo awooddooda in la jebiyo taacada la soo geliyo unbaa la rabaaye laakiin dilkooda daata ahaantiisa la dooni maayo saas aawadeed ka dhaawacma lama dhaawac tiraayo ka dagaalka gaba lama dilaayo waxaa la amray wa amrun bilqitaali amrun bilmuqaatalati laa amrun bilqatli dil lama amrine la dagaalan baa la amray farqaana udhexeeya faqaatiluu faqtuluu lama odhan faqaatiluu baa liihi muqaataladu waa maxay waa mufaacalo waa intuu dagaalamaya la dagaalam hadduu dagaalkii ka cararo ama dagaalka gabo ama dhaawacmo ama la qabto in la dilaa markaa bannaanaan mayso xataa xoolihiisa in la furtaa bannaanaan mayso kullu daalika ma bannaano axkaamta buqaadda wey buqaaddiiyo khawaarijta culammadu waxay yidhahaan farqa udhexeeya way kala duwan yihin inay kala duwan yihiinna waxaa caddaynaya dagaalka khawaarijta lala diriraayo nebigu waa ammaanay waana boorriyey waxaanuu sheegay hadduu soo gaadhi lahaa sidii caada loo laayo kale inuu khawaarijta u layn lahaa waxaanu ku magacaabay sharu qatla waxau ihi waa sharu qatla taxta adiimi asamaa sharu qatla taxta adiimi asamaa lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad haddaan soo haleeli lahaayoo soo gaadhi lahaana sidii caada loo laayo kalaan u layn lahaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tuuba liman qatalahum aw qataluuhu waxa wanaagsanaatay wanaag badani u sugnaaday ama geedka janno u sugnaaday ama geedka janno u sugnaatay ciddii ay dilaan ama ciddii disha aad buu u boorriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qitaalka khawaarijta fadlina saasuu ugu sheegay wuxuu sheegay markay soo baxaan maariquu ku magacaabay tamruqu maariqatun calaa xiini furqatin min alislaam taqtulhum awla taa'ifatayni bilxaq xadiiska saxiixa wuxuu sheegay kooxda layn doontaa inay tahay labada daa'ifata xaqa ugu dhow tamruqu maariqatun calaa xiini furqatin min almuslimiin qolo diinta ka xuubsiibataa xuub siiban doontaoo ka bixi doonta waxaa layn doontaa wakhti muslimiintu kala tafaraaruqeen bay soo bixi doonaan oo muruuqa ay samayn doonaan waxaana layn doonaa labada kooxood ta xaqa ugu dhow xaqa waa u kala dhow yihin labada kooxood kooxdii cali baa laysay xadiiskaasina wuxuu caddaynayaa daa'ifada cali inay xaqa uga dhoweyd daa'ifada ka soo horjeedee mucaawiye iyo khayrkii daa'ifada cali baa xaqa uga dhoweyd nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam haddana maca kulli daalik cali waa isku cali waa ka murugoonayay dagaalkaas iyo gelitaanka u galay iyo dhicitaanka u dhacay waa ka murugoonayay wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qolada layn doonta qoladaa khawaarijta ah ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin ya yacnii inay fadli weyn iyo sawaab weyn ku leeyihiin buu sheegay yacni ou tilmaamay haakada qitaalka laakiin buqaadda sidaa looma boorin fadaa'ishaana looma sheegin iyadoo la amray marka qaayadaasi ka dhalanayso marka culammadu waxay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi furuuqda lagu kala saarayo waxaa ka mid ah khawaarijta iyo buqaadda khawaarijtu iyagoo ku baxay xukunkii xukuumadda islaamka iyagoo ku baxay oo la diriraya haddana way gaalaysiinayaanoo milladay ka saarayaan laakiin buqaaddu ma gaalaysiinayaan ee ta'awul bay arrinka ku samaynayaan marka ictiqaadka haddii uu raaco ictiqaadka takfiirka iyo gaalaysiinta ahi markay raacdo waxay noqonayaan khawaarij bay noqonayaan laakiin haddii kale waxay noqonayaan buqaad cidday gaalaysiinayaana ay tahay cid marka in la gaalaysiiyo aynay ahayn ee marka waxaa muslimiin ah ama imaam cadli ah hadday gaalaysiinayaan waxay noqonayaan khawaarij bay noqonayaan ama muslimiintii caamatan ama agsarkoodaba ay gaalaysiinayaan oo milada ka saarayaan sidaana ku baxeen ictiqaadka iyadoo ku dhisan laakiin buqaadu takfiir lama socdo ay gaalaysiinayaan yada ma weheliso furuuqda udhaxaysa ayay ka mid tahay buqaadda iyo khawaarijta ahlucilmiga qaarkoodna farqiga noocaasa waa sheegeen oo waa tilmaameen waa yahay sheikhu waxau uhi raximah ullah wayarowna daara daara islaamin laa daara kufrin kama ra'athu lmuctasila wayarawna waxay u arkayaanoo u qabaan ahlu sunna waljamaaca addaara daarta daara islaamin daaru islaam bay u qabaan daar islaam iyo beled islaam inay tahay bay u qabaan laa daara kufrin daar gaalnimo aynay ahayn iyo belediyo beled gaalnimo inaynay ahayn kama ra'athu lmuctasila siday muctasiladu u aragtay bilaadka muslimiintu inay tahay dadka muslimiinta bilaadkooda iyo dhulkoodu inuu yahay daara kufrin inuu yahay ay u qabaan sidaasoo kale uma qabaan ahlu sunna waljamaca ee daaru islaam inay tahay iyo beled islaam inay tahay bay u qabaan bilaadka muslimiintu ku nool yihiinoo ku dhaqan yihiin oo axkaamta shareecada ku samaynayaan ilaa goorma maadaama annidaa'u bialsalaati waaliqaamatu daahirayni wa ahluha mumakkaniina minha aaminiin waxay daara islaam u qabaan maadaama annidaa'u intuu adaanka iyo addimaaddu ay tahay bisalaati salaadda loo addimayaa waaliqaamatu iyo qiimista salaadda loo qiimayaa daahirayni laba muuqdoo daahira ay yihiin oo aan la qarinayn aan qarsoodi lagu samaynayn ee si calana loola imanayo daahir ay yihiin wa ahluha ehelka daartaa ku noolina mumakkaniina minhaa la awoodsiiyey oo gacanta loo geliyey oo tamkiin uu jiro ay awoodayaan oo arrinkaa yacni marka waxa weeye la awoodsiiyey ama xukunka iyo markaysaga maamulkana iyagu ay hayaan aaminiina ay nabad qabaan tamkiinkii iyo amnigiina ay jirto masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waa mas'alo ku saabsan mas'alatu duur mas'alada daaraha daaru islaam iyo daaru kufrin iyo daaru xarbin iyo tacaabiirta la midka ah baa halkan lagaga hadlaya ictiqaadka waxaa masalada loogu soo daray firaqa lumay qaarkood baa waxay ka dhaliyeen beledku inuu beled islaam yahay ama daaru islaam yahay inuu ka baxaayo haddii macaasida iyo kabaa'irta la daahiriyo ee la muujiyo oo fisqiga iyo macaasida iyo xumaanta daahirka ay lala yimaado walow yaan laba xalaashane inuu beledka kaga baxayo beled islaam inuu yahay iyo daar islaam inuu yahay inuu kaga baxaayo ayay muctasiladu qabaan marka ictiqaado baatilana waa laga dhaliyey oo daartii haddii daaru kufri la yidhaahdo cidda ku nool ee ikhtiyaaran u dooratay inay ku noolaato firaqa qaarkood waxaa dhacday inay gaalaysiiyaan oo xukunka xaakimka inay markaa raciyaddana ay ku xukumaan oo yidhaahdaan xaakimku hadduu gaal yahay dadka beledka ku noolna ee ku hoos nool ee amarkiisa ku hoos noole ka amar qaadanaya ama hoostiisa ku noolna waa gaaloobayaan dadka xukunkooda dadka xukunkiisu ku dareeraay ee ku hoos nool iyaguna waa gaaloobayaan bay yidhaahdeen walow raallibayanay ka ahaan xukunkiisii marka ictiqaadada in laga dhaliyey daraaddeed baa loogu soo daray ictiqaadka nas sariixa oo saxiixa oo sheegaya daaru islaam iyo daaru kufrin ma hayno laakiin culamada qaarkood waxay ka daliishadeen suma adcuhum ilaa daarihim daari lmuhaajiriin xadiiskii saxiixa ee tilmaamayay ugu yeedh daartooda oo daarulmuhaajiriin ah inay soo hoos galaan ugu yeedh marka daarilmuhaajiriin baa xadiisku sheegaya daarta muhaajiriintana waxaa laga tilmaamayey waa daartii loo soo hijroodo madiine ah taasaa ugu dhow bay yidhaahdeen culamada qaar daar alfaasiqiin oo iyadana laynoo sheegayna waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa daaru kufrigii baa laga fahmayaa haakada laakiin nas sariixa oo ku cad oo daaru islaam iyo daaru kufrin ugu soo arooray ma hayno istimbaadaad markaysaga meelahaas laga fahmay bay culammada qaarkood ay ka deliishadeen shaaci waxa ah culammadu inay u qaybiyaan markay ka hadlayaan masalat aduur masalada ku saabsan daaraha yacni beledada daaru islaam iyo daaru kufri in loo qaybiyo tacaabiir kale oo shabah ku leh daaru kufrina waa jiraan in la yidhahdo daaru xarbin iyo daaru cahdin iyo tacaabiirta noocaasna waa laga sii farciyey haddii beledka gaala ku nool yihiin muslimiintana dagaal kala dhaxeeyo daaru xarbin inay yidhaahdaan daaru cahdina waxay yidhaahdeen waa haddii markaa waxa weeye gaaladii ay cahdi la leeyihiin muslimiinta daaru cahdin inay yidhahdaan daaru kufri intay yidhahdaan marka dambena daaru cahdin ay yidhaahdaan haakada calaa kulli xaal beledka ama dhulka haddii axkaamta islaamkii ku dareerayso ka soconaysana waxuu noqonayaa daaru islaam haddii axkaamu kufrin ay ka soconayaanna waxay noqonayaan daaru kufrin culamada qaarkood saasay yidhahdeen haddaba axkaamta waxay yidhahdeen ma waxaa looga jeedaa axkaamta imaamka mise waxaa loo jeedaa axkaamta ummadda culammadii tacriifkaa sheegay iyaga laftoodu way sii khilaafeen siday u taxriirinayaan tacriifka waxay isku khilaafeen axkaamta islaamka ku dareeraysa beledkoo ka dhacaysa oo ku xasilaysaa ma waxaa loo jeedaa axkaamulimaami mise axkaamulummati mashacaa'irta islaamkaa loo jeedaa ummaddu samaynayso ee salaadda iyo zakada iyo markaa addimaadda iyo yacni markaa axkaamaha la midka ah mise waxaa looga jeedaa xukun islaam in lagu xukumaayo oo shareecadu ay tahay shayga dadka lagu kala saarayo ee maxkamadaha lagaga xukumaayo amarka iyo nahyiga soo baxaya shareecada inuu ku dhisan yahay culamada qaarba mid bay u fasireen bacdu ahlicilmi waxay u fasireen waxay yidhahdeen waa axkaamulimaami baa loo jeeda axkaamta imaamka bimacnaa alfaslu bayna alkhusuumaat iyo qadaaga waa in markaa shareeco lagu xukumaya amarka iyo nahyigu waa inuu shareeco ku dhisan yahay waxba yeeli mayso macaasida qaarkood oo dhex dhacda ama jawr iyo markaysaga wax la midoo markaysagaa dhex dhaca markaysaga waxba yeeli mayso haddii marka hore ay muqarar tahay in waxaweeye markaa yacni shareecada markaa lagu xukumayo haddii laakiin axkaam kufri lagu xukumayo axkaam gaalnimo marka waxuu noqonayaa beled beledu kufrin buu noqonayaa axkaam kufrin maxaa laga tilmaamaya awaamirtiiyo nawaahidu haddii markaa ay noqonayso marka waxa weeye kufri inay ku jiro oo gaalnimo la amraayo oo gaalnimo wax lagu kala xukumayo yacni xaalka noocaasa waxay noqonaysaa beledu kufrin ayuu noqonaya ama daaru kufrin ayuu noqonaya xukunka shareecada khilaafsani marna wuxuu noqonayaa macsiyatu min almacaasi marna wuxuu noqonayaa kufri buu noqonayaa iyo gaalnimu noqonaya marka haddii gaalnimo lagu xukumaayo shay gaalnimo ah sida xaaraantii in la xalaalaynayo ama xalaashii in la xaaraantinimaynayo ama la odhanayo qofku caqiidadiisa xor buu u yahay waa gaaloobi karaa laguma qabsan karo ama zinadu hadday ku dhacday raalli ahaansho waxay tahay jariimo ma aha oo dembi ma aha ee waxa weeye waa shay aan qofka markaa dembi loogu sheegi karin laguna qabsan karinna waa arrin u furan oo u bannaan waa xaqu leeyahay haddii waxaasoo kale lagu xukumaayo wuxuu noqonayaa yacni beledu kufrin buu noqonayaa bay yidhahdeen waa axkaamta imaamkaa la eegayaa xukumka iyo amarka iyo nahyiga hadduu kufri markaa ku jiro oo kufri la amrayo oo kufri marka waxa weeye sidaas markaa yacni amarkiiyo nahyigii ku dhisan yahay wuxuu noqonayaa beledu kufrin ayuu noqonaya culamada qaar qayd kale ku dareen waxay yidhahdeen shakhsiga xukumaya waa inuu yahay muslim oo gaal aanu ahayn mar labaadkana axkaamaan gaalnimo ahayn waa inuu ku fulinayaa axkaam shareeco bacdu almacaasi inuu markaysa markaa wakhtiyada qaarkood sameeyo uma diidayso yacni markaa daaru islaamnimadii laakiin wax gaalnimaa aanu marka waxa yani amarkiisa iyo nahyigiisa iyo xukunkiisa iyo qadaagiisa aanu ku saabsanayn muslimna uu yahay walow faasiqba ha noqdo labadaas haddii la helo wuxuu noqonayaa daaru islaam bay noqonaysa walow dadka markaa ku nool majooratigu hadday doonaan gaalaba ha ahaadaano muslimiinay ahaan muslimiintu haba yaraataba bacdi saasay yidhahdeen bacdi culamada ka midina waxay yidhahdeen waxaa laga eegayaa axkaamta ummadda ummadda axkaamteeda yacni shacaa'irta islaamku waa inay daahirtoo muuqanaysaa oo calan loo samaynaya hadday salaadda tahay hadday adaanka tahay hadday markaa soonka tahay hadday ciidaha tahay hadday jumcada iyo jamaacaadka tahay yacni ashyaada noocaas iyo waxaa la midkae ashacaa'iru daahira waa in beledka markaysa marka ay daahir ka tahay yacni taasaa laga eegaya dadkuna shacaa'irta ay awoodayaan oo marka waxaweye iyagu quwadooda iyo xooggooda ay ku samaynayaan oo kula imanayaan oo shicaarkii beledka ay ka mid tahay amni iyo nabadgelyona ay ku haystaan oo aan lagu qabsanayn qaydka dambe la raacinayo inay marka waxa weeye ehelka beledka ku noolna ay yihiin marka qaar shacaa'irta awoodaayo oo mumakkaniin ah amni iyo nabadgelyona ku haysta shicaarkii beledkana ay ka mid tahay waxay kaga ixtiraazayaan beledada gaalada qaarkood baa dee loo idmaa inay ashyaadaas sameeyaan oo dhul gaalo gaala ka taliso amarkiiyo nahyiga leedahay axkaamta ka fulayaana axkaam gaalnimo ay tahay cidda xukumaysaana gaalo ay tahay ayaa haddana waxa dhacda masaajidda badan inay ku yaalliin oo laga addimayo oo lagu tukanayo jumcada iyo jamaacaadkaba lagu tukanayo iyo ciidahaba laakiin shicaarkii beledkii oo yacni marka waxa weeye min simaati albeled calaamadihii beledka kama mid aha taas waa wax waafid ku ahoo ku timi waana loo idmo waa loo oggolaaday markii la doonana waa laga xidhi karaa qaarkood aadaanka looma oggolaado inay sare u addimaan xaafadaha qaarkood oo muslimiintu ku badan yihiinna waa loo oggolaadaa inay markaa ka addimaan aadaanka inay sare u addimaan waa loo oggolaadaa laakiin haddii waxa weeye jiiraannada masaajiddaa ka agdhowey hadday yidhaahdaan iscaaj baynugu tahay ma doonayno adaankan inaanu maqallo waa loo diidaayo waxaa lagu yidhaahdaa beledada gaalada sida ingiriiskaoo kale yacnii cid markaa idinku dhow oo xaafadihiinna ku dhow baa idinka cabatay sidaas aawadeed sare uma addimi kartaan mikrofoonka daakhiliga isticmaala masjidka gudihiisa debadda yaanu u bixin adaankiinna marka tan noocaasi waxay ku dhacday idan loo oggolaaday ee miday markaa daata ahaantooda mumakanin u yihiin maahee idan gaaladu siisay bay ugu yaro oggolaatay taasay ugu oggolaatay markay doonaanna way xidhaan markay doonaanna way furayaan yacni waxa weye waxyaalaha noocaasay ku samaynayaan calaa kulli xaal laakiin marka la odhanaayo shicaarkii beledkay ka mid tahay calaamaadkii beledka lagu yaqaanay asal ahaan baanay yacni markaa muslimiintu sidan u samaynayaan oo miday waxa weeye markaa idan gaala u idantay inay ku samaynayaan ma aha mumakkaniina minha shacaa'irta islaamka mumakkaniin bay ku yihiin amni iyo nabadgelyona waa ku haystaan qofkii maxaad u tukatay ama dadkii maxaa jumcada u ogteen ama maxaa ciidahan ula timaadeen ama maxaa caynkan u samayseen yacni markaa lama odhanaayo wakada markaysa markaa xijaabadii loo diidi maayo markaysa markaa dumarkii ashyaada noocaasi waxay noqonaysaa axkaamu lumma marka culamada qaarkoodna waxay dhaha axkaamta ummadda la eegiyo cibaarada hadda ismaaciili uu sheegayo wuxuu tilmaamayaa in axkaamta la eegayo axkaamta ummadda tahay waayo wuxuu yidhi maadaama annidaa'u biasalaati waaliqaamatu daahirayni wa ahluha mumakkaniina minha yacni salaadda iyo iqaamada iyo shacaa'irta ehelkeedana la awoodsiiyey oo awood ay u haystaan oo la tamkiiniyey yacni aynay idan uga baahnayn markaa cid iyo wax la mid a amni iyo nabadgelyona ay ku haystaan axkaamul ummihii in la eegaayo ayuu tilmaamaya taas ayuu markaa sheegayaa tilmaamaya adaanka iyo salaaduna dee muhimmad gaaray leeyihiin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaa ku soo aroortay marka uu ciidan diro oo xagga gaalada u diro dad gaalo lagu ogaabaa wakhtiyada qaarkood islaami jiray qof baa laga yaabaa inuu tago muslima diintii u sheego dabeedna ay isbeddelaan oo islaamaan wuxuu nebigu ku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam adaanka dhegaysta meeshaa gaalo ku ogaydeen haddaa adaan ka maqashaan ha weerarina haddaa adaan ka maqli weydaanna weerara axaadiista saxiixyada ku soo arooray baata siaa sheegayaan marka calaamadii lagu kala saarayay cidda la weerarayay ciddaan la weeraraynin waxaa axaadiistaasi ay ku sheegtay inay tahay aadaankiiyo aadaan la'aanta meeshii haddii aadaanba ka bixi waayo ya dee waxa weeye beled islaam maxay ku noqonaysa marka waxa weeye axaadiista saas ku soo aroortoo kale culamada qaar waa ka qaataan calaa kulli xaal beledu islaam marka laga hadlayo macaasida iyo kabaa'irta iyo fisqiyada dhacayaa kama beddelayaan beled islaamnimadii alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana shaygu siduu ahaabuu ku baaqi noqonaya beledu islaamnimada taasuu ku baaqi noqonaya hadday noqoto markaysaga in axkaamta ummadda la eegaayo iyo shacaa'irta daahirka ah ee muuqata ee caynkaas la eegayo yacni dadka muslimiinta ahi inay fara badan yihiin shacaa'irtoodana markaysaga iyo diinkooda ay u madax bannaan yihiin camalfalkay ku camalfalayaan aan loo diidaynin oo lagu inkirayn ilaa calaamaadkii beledka ay ka mid noqoto waa daaru islaam bay ku noqonaysaa bay yidhahdeen culammada axkaamul ummaha eegaya saasay odhanayaan calaa kulli xaal masaladani asal ahaan waxay ahayd masale farciya laakiin tartiibaadka laga dhaliyey daraaddeed ayaa loo soo geliyay baabkan ictiqaadka waayo nimanka khawaarijta qaarkood waxay qabaan hadduu imaamku gaaloobo ninka madaxdii hadduu gaal yahay dhammaan waxa ku hoos noolla ya cid islaamnimo lagu ogaaday mooyaane asal waxa u ah inay gaalo yihiin qodoo khawaarijtee luntay qaarkood baa saa yidhi waa dariiqo qaldan qaarkoodna waxay dhahen waa laga tawaqufayaa oo islaamnimo iyo gaalnimo midna loo xukumi maayo midba wixii lagu aqoonsado mooyaane waa laba firqoo khawaarijoo mid bayhasiya la yidhaahdaa hadda ma aragtaa waxay leeyihin idaa kafara alimaamu kafarat alraciya ila man ankar ruux laga soo reebo mooyaane asal waxa waa in isaguna gaaloobaay waxay ka dhigeen yacni xukmu ahli daar taabic lixukmi imaamihim wa hada batil waa shay baatilan sax ahayn isagoo xaakimku gaaloobaa dadku muslimiin ahaan karaan qofkii gaalnimada ku raacuun baa gaaloobayo qofka kale ma gaaloobaayo walaakiin man radiya wa taabac waata xadiiska saxiixa ay ku soo aroortay kii raalli noqda ee markaysaa markaa waxa weeye raacaa isagu waa la xukun iyada uu ku saabsanaa madaxda dalamada uu ku saabsanaa kufriguna waa saasi leeg walaakiin man radiya wa taabac qofkii aan kufriga ku raacini dee islaamnimadiisii buu ku sugan yahay ahlu sunna waljamaaca caamatan ma qabaan xaakimka hadduu gaaloobo racyaddana waxa u asalaa inay gaalo yihiin waa qowl baatil aan sax ahayn bal khawaarijtu ma wada qabto waxaa qaba qayb khawaarijta ka mid a qayb khawaarijta ka mida ayaa markaa qaba marka qowlka noocaasi waa baatil waxay kaloo culammadu sheegeen siduu marka waxa weeye alimaamu shawkaaniba uu tilmaamay masalada daarta ku saabsani dhiiggu inuu bannaan yahay inaanu bannaanayn miday ku dhisan tahay maaha waayo qofka muslimka ahi dhiiggiisu waa dhowran yahay ama daaru islaam ha ku sugnaado ama daaru kufri ha ku sugnaado waa macsuumu dam sabab cadoo dhiiggiisa bannaysa haddaan la helin dhiiggiisu bannaanaan maayo haba ku jiro daaru kufri ha joogo yaa yidhi daaru kufri waxaa joogaa dhiiggiisudhiiggoodu waa wada bannaan yihin mesh wax jira maaha ruuxa markaa gaalkee xarbiga ana dhiiggiisu waa bannaan yahay walow markaa daaru islaamba ha joogo ama ha yimaado sabab markaa dhiiggiisa xaaraantinimaysa haddaan la helin bimacnaa wuxuu tilmaamayaa shawkaani raximah ullah mas'alatu duur masalada daaraha ku saabsan iyo dhiigga bannaanaanshahooda iskuma xidhnaa qofka muslimka ahi waa macsuumu dam oo dhiiggiisu waa dhowran yahay in la daadiyaa xaaraan weeye meel kastuu joogaba ama daaru islaam ha joogo ama daaru kufrin ha joogo mar hadduu muslim yahay islaamnimada ayaa dhiiggiisii u ku dhowrmay dee adiladu maxay sheegaysaa laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna moxamedan rasuuluullah yacni marka waxa weye qof muslima dhiiggiisu xalaal noqon maayo oo qiraya shahaadateynka ilaa biixdaa alaa saddex mid inay ku dhacdo mooyaane annafsu binnafsi waa inuu qof muslima oo dhiiggiisu dhowran yahay oo si badheero cudwaana u dilo kaa dhiiggiisu waa ku bannaananaya dee qisaas baa bannaan in la qisaaso oo qofkii loo dilo iyo wazaani almuxsan iyo kii guur hore soo maray guur saxiixa oo hore ayuu soo guursaday uu galmo ku sameeyey kadib buu haddana sinaystay mar dambe isagana dhiiggiisu waa bannaan yaho in la rajmiyo xadkii laga jaro bay sharcan noqonaysa xaddu zina xadkii zinada qofka guur hore soo maray xadkiisii oo rajmi ah oo dhagax in lagu dilo ah ayaa imanaysa isagana dhiiggiisu kaasuu ku bannaanaada ka saddexaad wuxuu yahay wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca waa kii diinkiisii ka tegey ee jamaacadii ka faaruqay ridoobay ee diinkii ka noqday nacuudu billahi min dalik marka wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam asbaabta dhiiggu ku bannaanaanayuu sheegay qofka dhiiggiisa in la daadiya ay ku bannaanaanayso ashyaada kale axaadiis kale ama adillo kale ku dartayna waa lagu sii daraya waa loo idaafaynaya saddexdan lagu koobay waxay tilmaamaysaa saddexdaa keliya dhiiggaasu ku bannaanaan karaa qof muslima dhiiggiisu inuu qof muslima xaqdarra ku dilay isagoo u badrheerhaaya inuu waxaweeye sinaystay isagoo guur hore soo maray dabadeed inuu diinkii ka baxay oo riddannimo iyo gaalnimo loo dilaayo bacdul ashyaa oo axaadiis kale ku soo aroortay waa jirtaa ashyaada caynkaasa ee axaadiis kale ku soo aroortayna waa lagu sii daraya waa loo idaafaynaya ashyaada dhammaan dadka dhiiggooda lagu banneeyey kama mid aha inuu daaru kufrin joogo ama inuu xaakimkii gaaloobay oo la yidhaha cidda ku hoos nool oo dhan waa la layn karaa ama waa la laynayaa wax jira maaha masalada noocaasa culammadu marka waa tilmaamaya shawkaanina wuxuu ka mid yahay culammada markays sheegtay ayuu marka ka mid yahay waa yahay waxaynu garan karaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiye dhicitaankii markuu dhacaayey sababta fatxiga loo dibdhigay waa maxay fatxu makka furashada makka waxaa loo dibdhigay dad muslimiinoo mustadcafiini inay ku hoos noolaayeen gaaladan daaru xarbiga jooga waa daaru kufrin wa xarbin bay markaa maki ahayd biitifaaq iyadoo daaru kufrin wa xarbin ay ahayd ayaa haddana waxaa la dhowrayay xurmada midharhka yar ee muslimiinta ah ee gaalada ku hoos nool ee hijroon kari waayey ee gaaladu daciifsanayaan si aan dil ugu dhicin khata'ay ila muslimiintu umay badheerayn inay laayaan ma macduuriin baabaynay ahaayeen ila almustadcafiina min alrijaali walnisa'i walwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila waa kuwii laga soo reebay oo marka iyagu markaa qorda waciidku ku dhacayo maba ahaynba macduuriin bay ahaayeen afraad ahaanna way yaraayeen midhadh bay ahaayeen macduuduun bilasaabic faraha lagu tirin karo si aan kuwaa wax u gaadhin baa fatxu maka laba sano la dibdhigay low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima hadday kala soocmi lahaayeen oo gaalo barax la noqon lahaayeen waxaannu cadaabi lahayn kuwa gaalada ah cadaab aliimaanu cadaabi lahayn bimacnaa gacmaha mu'miniintaanu ku cadaabi lahaynoo ku layn lahayn haddamaarka marka xurmada muslimku meel kastuu joogaba waa baaqi beled gaaluu ku nool yahay dhiiggiisa bannayn mayso dhiiggiisa ma bannaynayso marka masaladan marka waxaan yani duurka ku saabsani ma aha wix alla wixii daaru kufrin ku sugan in dhiiggoodu xalaal yahay noqon mayso yacni taas markaa noqon mayso calaa kulli xaal axkaamta waxaa laga eegayaa markaa taasaa laga eegayaa xagga markaa duhuurka axkaamta haddii xagga imaamkiiyo la eego waxay yidhaahdeen culammadu waxaa la eegayaa tawxiidkiiyo shirkiga ama tawxiidkiiyo kufriga la eegaya haddii tawxiidkii daahir yahay oo tawxiidkii la amraayo walow bacdu almacaasi baa xaakimku haba amro ama macaasida qaarkood iyo fisqiyada qaarkoodba ha sameeye eh hadduu markaa tawxiidkiiyo islaamnimadii u amrayo gaalnimada iyo kufriga aanu amrayna uu diidaayo ee waxa uu dadka amraya ay tahay islaamnimo iyo tawxiid ay tahay allah keligii in la caabudo diinka islaamka yacni waxa ku saabsan uu amrayo gaalnimo iyo shirki aanu daafacayn ku dagaalamayn amrayn xaalka caynkaasa haddii axkaamulimaamka laga eegayaba wuxuu noqonayaa daaru islaam bay noqonaysa daaru islaam ayay noqonaysa shaykhulislaam ibnu taymiya haddaba wuxuu sheegay daaru ku magacaabay daaru maaridiin oo uu yidhi labada axkaamood mid walba way ka fulaan oo geesna waxa weeye axkaamtii islaamka geesna axkaamtii yacni marka ahlulkufriga iyo axkaamtii ahlulislaamka baa labaduba gees midba ay gees kaga fulaan waa daar markaa yacni waxa weeyaan isku khaldan oo labada noocba leh ijtihaadkiisa waxay ula muuqatay shaykhulislaam ibnu taymiya daarta uu ku magacaabay daaru maaridiin wuxuu yidhi markaa daaru islaam iyo daaru kufrin midnaba maha yacni labada markaa midna yacni gaar loo ictibaarin maa laakiin jamaahiirta culammadu calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen ictibaarka waxaa la eegayaa yacni marka xagga khaalibka laga eegayo xukunkuna wuxuu raacayaa khaalibka walow ikhtilaadba ha jiro halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk